gabaygii sulaymaan sulaymaan cutubka koowaad kan waa gabaygii gabayada ee sulaymaan isagu ha igu dhunkado dhunkashooyinka afkiisa waayo jacaylkaagu xataa kamri wuu ka sii macaan yahay saliiddaadu caraf wanaagsan bay leedahay oo magacaaguna waa sida saliid cadar la shubay oo sidaas daraaddeed baa haabluhu kuu jecel yihiin isoo jiido waannu kaa daba ordaynaaye boqorkii wuxuu ii soo geliyey qolladihiisii annagu waannu kugu farxi doonnaa oo waannu kugu raynrayn doonnaa oo jacaylkaagana waxaannu u sii xusuusan doonnaa in kamri ka sii badan si quman ayay kuu jecel yihiin gabdhaha reer yerusalaamow anigu waan madoobahay laakiinse waan u qurxoonahay sida teendhooyinkii reer kedaar iyo sida daahiyadii sulaymaan ha ii soo dhugannina madowgayga qorraxdu igubtay aawadiis wiilashii hooyaday ayaa ii carooday oo waxay iga dhigeen ilaaliyihii beeraha canabka ah laakiinse beertayda canabka ah ma aan dhowrayn ka naftaydu jeceshahayow ii sheeg meesha aad arigaaga daajisid iyo meesha aad harkii harisid waayo bal maxaan u ahaanayaa sida mid ag wareegta aryaha saaxiibbada taada naagaha ugu qurux badanay haddaadan aqoon waxaad daba gashaa ariga raadkiisa oo waxaad waxarahaaga ag daajisaa teendhooyinka arijirrada taan jeclahayay waxaan kugu masaalay faras ka mid ah fardihii gaarifardoodyadii fircoon dhabannadaadu waxay la qurxoon yihiin timo tidcan oo qoortaaduna laasimo jawharad ah waxaannu kuu samaynaynaa silsilado dahab ah oo lacag laga taagay inta boqorku miiskiisii fadhiyey ayaa cadarkaygii naaradiinka ahaa caraftiisu soo baxday gacaliyahaygu wuxuu ii yahay sida guntiin malmal ah oo habeenkii oo dhan naasahayga ku dhex jirta gacaliyahaygu wuxuu ii yahay sida xirmo ubax xinne ah oo beeraha canabka ah ee cayn geddii ku yaal taan jeclahayay bal eeg adigu waad qurxoon tahay bal eeg waad qurxoon tahay oo waxaad leedahay indhaha qooleyda oo kale gacaliyahaygow bal eeg adba waad qurxoon tahay waanad wacan tahay oo weliba sariirteennuna waa cagaar alwaaxda gurigeennu waa qoryo keder ah oo saqafkeennuna waa qoryo beroosh ah sulaymaan cutubka labaad anigu waxaan ahay ubax narjiska shaaron iyo ubax shooshanka dooxooyinka sida ubax shooshanku qudxanta ku dhex yahay ayay taan jeclahayna gabdhaha ku dhex tahay sida geedka tufaaxa ahu uu dhirta duurka ku dhex yahay ayuu gacalyahayguna wiilasha ku dhex yahay hooskiisaan fadhiistay anigoo aad u faraxsan oo midhihiisuna way ila dhadhan macaanaayeen wuxuu i keenay guriga dayaafadda oo calankiisii i kor surnaana wuxuu ahaa jacayl sabiib igu quudi oo tufaax igu noolee waayo anigu caashaq baan la bukaa gacantiisa bidix madaxaygay ka hoosaysaa oo gacantiisa midigna way igu duuban tahay gaabdhaha reer yerusalaamow waxaan idinku dhaarinayaa cawsha iyo deerada duurka inaydan jacayl kicin ama aydaan toosin ilaa uu doono waa kaa codkii gacalyahaygu bal eega wuu soo socdaa isagoo buuraha korkooda ku soo boodboodaya oo kuraha dushooda ku faclaynaya gacalyahaygu waa sida cawl ama deer kayrab ah oo kale bal eega wuxuu taagan yahay derbigayaga gadaashiisa oo daaqaduhu ka soo eegayaa oo shabagu ka soo dayayaa markaasaa gacalyahaygii ila hadlay oo wuxuu igu yidhi taan jeclahayay soo kac taydaan qurxoonay ii soo raac waayo qabowgii wuuna dhaafay oo roobkiina wuu dhammaaday wuuna qaaday ubaxii dhulkuu ka muuqanayaa oo wakhtigii shimbiruhu gebyi jireenna waa la gaadhay oo codkii qoolaydana dalkayagaa laga maqlayaa berduhu midhihiisuu soo bixinayaa oo geedaha canabkuna way ubxinayaan wayna soo carfayaan taan jeclahayay soo kac taydaan qurxoonay isoo raac qoolaydayda qararka dilaacyadooda iyo meelahooda qarsoon ee dalcad ah ku jirta baljaahaaga itus oo codkaaga imaqashii waayo codkaagu wuu macaan yahay oo jaahaaguna wuu suurad wacan yahay dawacooyinka noo qabta kuwaasoo ah dawacooyinka yaryar ee beerahayaga canabka ah bi'iya waayo beerahayaga canabka ahu haatan way ubxinayaan gacalyahaygu waa kaygii oo anna tiisii baan ahay wuxuu arigiisa daajinayaa ubaxyada dhexdooda ilaa waagu baryo oo hoosku baabba'o gacalyahaygiiyow soo noqo oo ahaw sida cawl oo kale amase sida dayr qayrab ah oo buuraha beter kor jooga sulaymaan cutubka saddexaad goor habeennimo ah ayaan sariirtayda ka doondoonay ka naftaydu jeceshahay waan doondoonay laakiinse ma aanan helin haddaba waan kacayaa oo magaaladan dhex wareegayaa oo dariiqyada iyo jidadka waaweyn ayaan ka dhex goobayaa ka naftaydu jeceshahay waan doondoonay laakiinse ma aanan helin waxaa i helay waardiyayaashii magaalada dhex warwareegayey oo anna waxaan ku idhi ka naftaydu jeceshahay ma aragteen oo kolkan iyagii in yar sii dhaafay ayaan helay kii naftaydu jeceshahay waan qabtay mana sii dayn ilaa aan isaga gurigii hooyaday keenay oo aan qolladii tii i uuraysatay geliyey gabdhaha reer yeruusalaamo waxaan idinku dhaarinayaa cawsha iyo deerada duurka inaydan jacayl kicin ama aydan toosin ilaa uu doono waa kuma kan cidlada uga soo baxayaa sida tiirar qiiq ah oo ay malmalka iyo fooxa iyo dhirta udgoon ee bayac mushtariga oo dhammu ka carfayaan bal eeg waa sariirta sulaymaan lagu qaadee lixdan nin oo xoog badan oo ka mid ah kuwa xoogga badan ee reer binu israa'iil ayaa hareeraheeda ku wareegsan kulligood seefta aad bay u yaqaaniin waana wada dagaalyahan ninkood kastaba seeftiisii dhexday ugu xidhan tahay cabsida habeenka aawadeed boqor sulaymaan wuxuu kursi la qaado ka samaystay qoryihii lubnaan tiirarkiisii lacag buu ka dhigay hoostiisiina dahab buu ka dhigay oo meeshuu fadhiistayna guduud buu ka dhigay oo dhexdiisiina gabdhaha reer yeruusalaam ayaa jacayl ku sharaxay gabdhaha reer siyoonow balbaxa oo boqor sulaymaan eega isagoo qaba taajkii hooyadiis madaxa u saartay maalintii arooskiisa iyo maalintii qalbigiisu faraxsanaa sulaymaan cutubka afaraad taan jeclahayay bal eeg adigu waad qurxoon tahay bal eeg waad qurxoon tahay oo waxaad leedahay indhaha qooleyda oo kale oo indhashareertaada ku qarsoon timahaaguna waa sida riyo buurgelicaad ka muuqda ilkahaaguna waa sida laxo loo xiidhay oo ka soo baxay meeshii lagu soo mayray oo middood kastaaba mataano dhashay oo aan dhexdooda lagu arag mid dhicisay bushimahaagu waa sida dun guduudan oo afkaaguna waa qurxoon yahay oo dhafooradaada indhashareertaada ku qarsoonuna waa sida xabbad rumaan ah jeexeed qoortaaduna waa sida munaaraddii daa'uud oo loo dhisay inay ahaato meel hubka dagaalka la dhigto oo ay sudhan yihiin kun gaashaan oo ah gaashaamadii ragga xoogga badan oo dhan oo labadaada naasna waa sida laba gibin oo mataano ah oo cawl dhashay oo ubaxshooshannada dhexdooda daaqaya ilaa waagu baryo oo hoosku baabba'o waxaan u kici doonaa buurta malmalka iyo kurta fooxa taan jeclahayey adigu waad qurxoon tahay oo innaba iin ma lihid aroosadaydiiyay buur lubnaan iga soo raac oo kaalay buur lubnaan iga soo raac buur ammaanaah dhaladeeda wax ka fiiri oo buur saniir iyo buur xermoon dhaladooda wax ka fiiri oo wax ka soo fiiri boholaha libaaxyada iyo buuraha shabeelladaba walaashayay aroosadaydiiyey qalbigaygii waad la tagtay oo waxaad qalbigayga kula tagtay daymooyinka indhahaaga middood iyo laasimadda qoortaada midkood walaashayay aroosadaydiiyey jacaylkaagu qurux badanaa oo jacaylkaagu intee buu qamri ka sii fiican yahay oo saliiddaada carabteeduna way ka fiican tahay dhirta udgoon oo dhan aroosadaydiiyay bushimahaaga malab baa ka soo tiftifqaya oo carabkaaga hoostiisana malab iyo caanaha ku jira oo dharkaaga carabtiisuna waa sida carabta buur lubnaan walaashayay aroosadaydiiyey waxaa tahay sida beer la xidhay iyo ilbiyood la awday iyo durdur la xidhay dhirtaadu waa beer ay ku dhex yaalliin rummaan iyo dhir kale oo midho aad u wanaagsan iyo xinne iyo naaradiin naaradiin iyo huruud iyo kalamuus iyo qorfe iyo dhir kasta oo foox dhasha iyo malmal iyo cuud iyo dhir udgoon oo fiican oo dhan waxaad tahay ilbiyood beero waraabisa iyo ceel biyo nool leh iyo durdurro buur lubnaan ka soo qulqulaya dabaysha waqooyaay soo kac oo tan koonfureeday kaalay oo beertayda neecaw ku afuufa si ay dhirteeda udgoonu uga soo carfaan gacalyahaygu beertiisa ha soo galo oo midhaheeda wacan ha cuno sulaymaan cutubka shanaad walaashayay aroosadaydiiyey beertaydii waan soo dhex galay malmalkaygiina dhirtaydii udgoonayd baan la gurtay oo awlaladaydii shinniyeed iyo malabkaygiina waan cunay qamrigaygii iyo caanahaygiina waan cabay saaxiibbaddayow wax cuna wax caba gacaliyayaalow aad u caba anigu waan hurday laakiinse qalbigaygu waa soo jeeday waxaan maqlay codkii gacaliyahayga oo albaabka garaacaya isagoo leh walaashayay taan jeclahayay qoollaydaydiyey tayda sanay iridda iga fur waayo madaxayga waxaa ka buuxa dharab oo timahaygana waxaa qooyay dhibicyihii habeennimada dharkaygii waan iska bixiyey bal sidee baan u xidhaa oo cagahaygiina waan mayray bal sidee baan u wasaqeeyaa gacalyahaygii wuxuu gacantiisii ka soo dusiyey daloolkii albaabka oo qalbigaygu isaguu u dhaqaaqay waxaan u sara joogsaday inaan gacalyahayga eridda ka furo oo gacmahaygana waxaa ka daadanayay malmal farahaygana malmalku wuxuu kaga tiftifqay khataarkii albaabka gacalyahaygii waan ka furay laakiinse gacalyahaygii wuu iska noqday wuuna tegey naftaydii markuu hadlay way naxday isagaan doondoonay laakiinse waan heli kari waayey waan u dhawaaqay laakiinse inama iima uu jawaabin oo waardiyaashii magaalada dhex warwareegayey ayaa i helay wayna i garaaceen oo i dhaawaceen oo kuwii derbiyada dhowrayey ayaa garbasaartaydii iga qaaday gabdhaha reer yeruusalaamo waxaan idinku dhaarinayaa haddaad gacalyahaygii aragtaan u sheega inaan caashaq la buko gacalyahaagu muxuu gacalyo kale dheer yahay taada naagaha ugu qorxoonay bal gacalyahaagu muxuu gacalyo kale dheer yahay waa adigaa sidaan noo dhaarinaye gacalyahaygu waa cad yahay oo waa casaan waana kan toban kun ugu wanaagsan madaxiisu waa sida dahab saafi ah oo timihiisuna waa sida cawbaar oo waxay u madow yihiin sida tuke oo kale indhihiisu waa sida indho qooley oo durdur biyo ah ag joogta oo caano lagu mayray oo si quman loo dhigay dhabannadiisu waa sida beer dhir udgoon ah iyo sida ubaxyo carfa oo bishimihiisuna waa sida ubax shooshanno uu malmal ka tiftifqayo gacmihiisu waa sida kaatumo dahab ah oo berullos lagu dhejiyey oo jidhkiisuna waa sida foolmaroodi oo dhalaalaya oo safayr lagu sharaxay lugihiisu waa sida tiirar marmar ah oo lagu qotomiyey saldhigyo dahab saafiya ah oo muuqashadiisuna waa sida buur lubnaan oo kale oo wuxuu u qurxoon yahay sida geedaha kedarka oo kale afkiisu aad iyo aad buu u macaan yahay oo isaga dhammaantiis waa mid aad loo jecel yahay gabdhaha reer yerusalaamow kaasu waa gacalyahayga waana saaxiibkayga sulaymaan cutubka lixaad taada naagaha u qurxoonay xaggee gacalyahaagii tegey aanu kula goobnee xaggeebuu gacalyahaagii u leexday gacalyahaygii wuxuu u dhaadhacay beertiisa iyo beer qaybaheed oo dhir udgoon ah inuu arigiisa soo daajiyo beeraha dhexdooda oo uu soo urursado ubax shooshanno anigu waxaan ahay tii gacalyahayga oo gacalyahayaguna waa kaygii oo wuxuu arigiisa daajiyaa ubax shooshannada dhexdooda taan jeclahayey waxaad u qurux badan tahay sida tirsaah oo kale oo waxaad u suurad wacan tahay sida yeruusalaam oo kale waxaana lagaaga cabsadaa sida ciidan calamo sito oo kale indhahaaga iga sii jeedi waayo way iga adkaadeen tiimahaagu waa sida riyo buurgelicaad ka muuqda ilkahaaguna waa sida laxo ka soo baxay meeshii lagu soo mayray oo middood kastaaba mataano dhashay oo aan dhexdooda lagu arag mid dhicisay oo dhafooradaada indhashareertaada ku qarsoonuna waa sida xabbad rumaan ah jeexeed waxaa jira lixdan boqoradood iyo siddeetan naagood oo addoommo ah iyo gabdho aan tiro lahayn laakiinse qoolaydayda iyo tayda sanu waa mid qura iyadu waa tan keliya ee hooyadeed oo waa tan daahirsan ee tii iyada dhashay gabdhuhu iyaday arkeen oo waxay ku sheegeen mid barakaysan oo xataa boqorradihii iyo naagihii addoommaha ahaaba way ammaaneen waa tuma tan u soo muuqataa sida kaaha waaberiga oo sida dayaxa u qurxoon ee sida qoraxda u daahirsan oo haddana looga cabsado sida ciidan calamo sita oo kale waxaan ku dhaadhacay beertii yicibta inaan soo arko geedaha cagaarka ah ee dooxada iyo inaan soo arko bal in canabkii magoolay oo uu roomaankii ubxiyey iyo in kale anigoo aan garanayn ayaa nafsaddaydu iga dhigtay sida gaarifardoodkii caminaadiib oo kale tan reer shuleemay soo noqo soo noqo aan ku daawanee soo noqo soo noqo bal maxaad u daawanaysaan tan reer shuleem sida cayaarta maxanayiim sulaymaan cutubka toddobaad gabadha amiirku dhalay yaay cagahaagu qurux badana markay kaba ilan yihiin boodyankaagu waa sida dahab nin saanac ahu gacantiisa ku sameeyey xuduntaadu waa sida fijaan goobaaban oo aan innaba qamri ka dhinnaanayn oo xaluskaaguna waa sida sarreen meel tuunsan oo ubax shooshanno lagu wareejiyey labadaada naasna waa sida laba gibin oo mataano ah oo cawl dhashay qoortaaduna waa sida munaarad foolmaroodi ah oo indhahaaguna waa sida ballaydii xeshboon oo ku ag yaal iridda batraambiim oo sankaaguna waa sida munaaradda lubnaan oo xagga dimishaq u jeedda madaxaagu sida buur karmel oo kale wuu dheer yahay oo timaha madaxaaguna waa sida guduud oo kale oo boqorkuna wuu ku xidhan yahay taan jeclahayay qurux badanida fiicnaan badanida aad baad iiga farxisaa sarajooggaagu waa sida geed baar ah oo naasahaaguna waa sida rucub iyo canab ah waxaan is-idhi geedka baarka waan fuuli doonaa oo waxaan qabsan doonaa laamihiisa naasahaagu ha ahaadeen sida rucubyo canab ah oo sankaaga neeftiisuna ha u carabto sida midho tufaax ah oo afkaaguna ha ahaado sida kamri wanaagsan si quman oo macaan ha ugu socdo gacalyahayga oo kuwa hurdabushimahooda ka hadliya anigu waxaan ahay tii gacalyahayga oo damaciisuna xaggayguu soo jiraa gacalyahaygow kaalay aynu duurka isla tagne oo ayna tuulooyinka ku soo dhexne aynu aroor hore beer canabyada tagne oo aynu soo aragno bal in canabkii magoolay oo ay ubixiisii soo muuqdeen oo uu romaankii ubixiyey iyo in kale oo halkaasaan jacaylkayga kugu siin doonaa ubixii duudaygu way soo carfayaan oo albaabadayda agtooda waxaa yaal midho cayn kasta ah oo cusayb iyo duugba leh oo adigaan kuu kaydiyey gacalyahaygiiyow sulaymaan cutubka siddeedaad haddaad ahaan lahayd walaalkay oo naasihii hooyaday nuugay markaan dibadda kaa helaba waan ku dhunkan lahaa oo inaba layma quursadeen waan ku soo kaxayn lahaa oo waxaan ku gelin lahaa guriga hooyaday wax baadna i bari lahayd oo waxaan ku cabsiin lahaa kamriga xawaashka leh ee biyaha ruumaankayga laga sameeyey gacantiisa bidix madaxaygay ka hoosayn lahayd oo gacantiisa midigna way isku kay duubi lahayd gabdhaha reer yerusalaamow waxaan idinku dhaarinayaa inaydaan jacayl kicin ama aydaan toosin ilaa uu doono waa tuma tan cidlada ka soo baxaysa ee gacalyaheeda ku tiirsanu waxaan ka soo kiciyey geed tufaax ah hoostiis halkaasaa hooyadaa kugu foolatay oo halkaasay tii ku dhashay kugu foolatay qalbigaaga korkiisa ii dhig sida shaabad oo kale oo gacantaada korkeeda ii dhig sida shaabad oo kale waayo jacaylku wuxuu u xoog badan yahay sida geeri oo kale oo masayrkuna wuxuu u nac weyn yahay sidii shii'ool oo kale belbelkiisu waa sida belbel dab ah oo waa ololka ugu wada kulul ee rabbiga biyo badanu jacayl ma demin karaan oo daadadkuna innaba ma qarqin karaan haddii nin damco inuu jacayl soo siisto maalka gurigiisa oo dhan haddana dhammaan waa la quursan lahaa annagu waxaannu leennahay walaal yar oo aan innaba naaso lahayn haddaba bal maxaannu walaashayo u samayn doonnaa maalintii iyada guur loo soo doonto hadday derbi tahay waxaannu korkeeda ka dhisi doonnaa munaarad lacag ah oo hadday albaab tahayna waxaannu iyada ku hareerayn doonnaa alwaaxyo keder ah anigu waxaan ahay derbi oo naasahayguna waa sida munaaradaha oo kale oo markaas waxaan hortiisa ku ahaa sidii mid nabad heshay sulaymaan beercanab buu bacal xamoon ku lahaa oo beercanabkii wuxuu ka kireeyey kuwa dhowra oo midkood kastaaba wuxuu midhaheeda uga keeni jiray kun xabbadood oo lacag ah beercanabkayga ah kan aan iska leeyahay hortaydow ku yaal haddaba sulaymaanow adigu waxaad heli doontaa kun kuwa midhihiisa dhowraana laba boqol taada beeraha dhexdooda degganay rafiiqyadaadu waxay dhegaystaan codkaaga haddaba bal imaqashii gacalyahaygou dhaqso oo waxaad ahaataa sida cawl ama deer qayrab ah oo buuraha dhirta udgoon kor jooga